أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mida mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo howlgallo askar badan lagu laayay ka fuliyey dalalka maalihi iyo burkina faso imaaraadka carabta oo calooshoodu shaqaystayaal ka daabulaya garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso mid ka mida shirkadaha diyaaradaha ee dalka jarmalka oo joojisay duulimaadyadaedii ay ku tegi jirtay dalka iiraan wilaayadii islaamiga ah ee bakool oo heshiis rasmiya kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jirible iyo geladle oo ka mid ah beelaha dega gobolkaas bayaan soo baxay iyo kelimaadkii la jeediyey ayaan caawo idiin haynaa waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo bogaadiyey howlgalkii ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen afar xero oo maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee wilaayadaasi qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo howlgallo askar badan lagu laayay ka fuliyey dalalka maalih iyo burkina faso qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay waa halka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa imaaraadka carabta oo calooshad ushaqaystayaal ka daabulay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso wararka ka imaanaya gobolladii waqooyi bari soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda dabadhilifka imaaraadka carabta ay halkaasi ka bilowday dhaqdhaqaaqyo milatari ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladda imaaraadka carabta ay bilowday in magaalada boosaaso ay ka daadgurayso qalab milatari iyo dagaalyahano shisheeye ah diyaarado milatari oo nooca xamuulka ah ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha boosaaso waxayna daabuleen calooshood ushaqaystayaal u dhashay dalka kolombiya kuwaas oo ka howlgelayay saldhigyada imaaraadka ee gobolka bari sidoo kale imaaraadka ayaa daabushay saanado milatari oo boosaaso ka yiilay kuwaas oo uu ku taakulayn jiray maleeshiyaadka janjawiidka ee ka dagaalama waddanka suudaan tan iyo markii imaaraadka carabta laga soo saaray waddanka yemen ayuu bilaabay in uu yareeyo awooddiisa milatari ee dalka soomaaliya waxaana xusid mudan in isbuucii lasoo dhaafay uu shaqaalihiisii iyo saraakiishiisii ciidan ka daabulay magaalada muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa alfurqaan oo baahisay muuqaalka qeybta labaad ee dhaqasho waageel habeennimadii xalay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaal la daawan karo ku dhowaad hal saac oo ah qeybta labaad ee muuqaallo cinwaankoodu yahay dhaqasho waa geel muuqaalka inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigayaa geela dhaqashadiisa muhiimaddiisa iyo halka uu soomaalida ka joogo marka laga hadlayo hantida ay haystaan ee rabbi uu ku manaystay sidoo kale mareegta rediyo alfurqaan waxaa lagu baahiyey mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee dalka jarmalka oo joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay dalka iiraan shirkadda duulimaadyada jarmalka ee lagu magacaabo lufitansa group ayaa ku dhawaaqday inay hakisay duulimaadadii ay ku tegi jirtay iyo kuwii ka iman jiray waddanka iiraan gaar ahaan caasimadda dahraan ilaa bisha maarso sagaal iyo labaatankeeda taasi oo ay u sababaysay banaanbaxyada xiriirka ah ee weli ka socda dalka iiraan qaybo ka mid a iyo xiisadaha ka dhex jira iiraan iyo maraykanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa weeraro askar badan lagu dilay oo ka kala dhacay maali iyo burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam wal muslimiin waxay weeraro culus oo isugu jira dagaallo toos ah iyo kuwa dhabagal ah u dhigeen ciidamo ka kala tirsan dowladaha riddada ee maali iyo burkina faso weerarka koowaad oo ah mid dhabagal ah waxay mujaahidiinta nusratul islaam u dhigeen kolanyo ciidamo ah oo ka tirsan murtadiinta maali kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada fasu iyo bayma ee gobolka kays mujaahidiintu waxay weerarka kamiinka ku dileen ugu yaraan shan askari oo murtadiin ah waxay sidoo kale ku qhaniimaysteen qaar ka mid ah qoryaha sida danaduuriga u dhaca rasaas iyo agabyo kale gaari nooca kuwa aanay xabaddu karin ayay sidoo kale mujaahidiintu weerarka ku gubeen weerarka labaad oo ahaa dagaal toos ah waxay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam ku beegsadeen fadhiisiin ciidan oo ciidanka riddada burkina faso ay ku leeyihiin tuulo lagu magacaabo nookoy waxay halkaasi ku dileen ugu yaraan sagaal askari oo murtadiina waxayna soo qhaniimaysteen tiro qoryo nooca fudud ah iyo agabyo kale mu-asasada zallaaqa waxay faafisay sawiro muujinaya khasaaraha soo gaaray ciidanka dowladaha maali iyo burkina faso sida gaariga la gubay iyo hubka lasoo qhaniimaystay cabdi wahaab xubintiina caawa waa inaga inta
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka waxgaradka wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa bogaadiyey weerarkii ciidanka mujaahidiinta kula wareegeen dhowaan afar xero oo maleeshaadka murtadiyiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee wilaayadaasi iyagoo la hadlayey idaacadda islaamiga andalus ayay sheegeen in xamladii xasan burguurte ee ku soo dhammaatay in maanta isaga la baacsanayo iyagoona allaah uga mahadceliyey kadibna ciidanka mujaahidiinta ee xamladaasi dhiiggooda iyo dhididkooda ku bixiyey ka hortaggeeda aniga magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi xasan caray waa naqiib ka mid a noqobada gobolka shabeellaha dhexe ee degaanka degmada aadiibaal waxaan aada u bogaadinayaa howlgallada ka socda gobolka shabeellaha dhexe khaasatan bariga gobolka shabeellaha dhexe ee raagaceelle ilaa warshiiq waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadle xablada ballaaran ee soo socota halka sano muddada gaaraysa ee lagu dafcinayey cadowga saa'ilka ah ee ku soo duulay xurumaadka diinta islaamka iyo muqadasaadkooda sida hadmudiin oo ay u isticmaalayeen niman murtadiina iyo kuwo ajaanib isugu darsan oo ama dayuurado iyo taangiyo iyo kala duunaansho badan oo nimankaas dhexdooda ahoo qaar faransiis yihiin qaar maraykan yihiin qaarna ay yihiin turki qaarna ay yihiin ayu nooc ayay ku soo duuleen diinta islaamka muddo hadda afar sano laga joogo ilaahay fadligiis waa la soo jebiyey wakhtiga ilaahay qadaray ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay inuu yani diinka ilaahay uu isagu garab siinayo ilaahayna nasriga uu ballan qaaday waana siiyey falilahi alxamdu washukru waxaa kaloon u mahad celinaynaa mujaahidiinta raca hore ku jirta kuwaas oo dafcinaya gaalada sababeyna in gaaladu ay jabto ilaa laga soo bilaabo meesha la yidhaahdo coos weyne ilaa galcad ilaa inta ku xeeran oo ceel la hele oo xagga ugu jiray iyo caad ilaa ruunurgood ilaa gobolka shabeellaha dhexe laga soo galo mudug iyo galguduud iyo shabeellaha dhexe maantana waxay sii socotaa meesha aad aragteenoo warshiiqa oo xamar u jirta xerada qorolow lixdan kilomitr xamar u jirtaa fadligaas ilahay xaggiisa ka yihin bacdallahina waa mujaahidiinta waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mujaahidiinta howshaas adag iyo xilliga adag inay dhexda u xirtaan yani ay u noqotay iskuna qaabeeyeen ilaahayna uu fududeeyey ayaan u mahad celinayaa bacdallaahi intaa kadib waxaan leeyahay ummadda degaanka degan waxaan kula dadaarmayaa raggaasu waa rag diinka ilaahay garabsiinaya waxay la dagaalamayaan waad aragteen waxa ay wadaan dadkaasuna waxaa la yidhaahdaa qaswil fikriyey ay marka hore ay bilaabeen intaysan soo qaadin dagaalkan qaswil fikrigaasu waxaan leenahay marka ilaahay baa ku mahadle isagaa jebiyey annagu maanan jebin maadaama uu ilaahay jebiyey ummadda degaankaas degan waxaan leeyahay garab ha la siiyo walaalahaas oo jihaadka ku jira waxay kaaga baahan yihiin waa inaad nabadgeliso kow marka ugu horreysa inaad adigu nabadgeliso haddaad adigu nabadgeliso iyagana waa waa ka nabadgeli haddii aadna nabadgelinna waxay adiga gacantaada a kula timaadad helaysaa waxa loo dagaalamayo waa laba raayo waa raayatu tawxiid iyo raayatu lkufri raayatu tawxiidka laa ilaha illa allah maxamed rasuullah ku qoran raayatul kufrigana waxaa ku qoran waa aragtay jamhuuriyado isu tag iyo waxaa ku qoran dimuquraadiyad iyo ilxaad iyo waxyaaba lamidaha ku qoran waad og tihiin ciddi caqli leh markii xamar ay joogi jirtay xarakadu way wanaagsanay raayinka tawxiidka ka taagnay marka xaraka kasoo tagtay meeshaan xaalana la leeyahay waxaa lagu soo aruuriyey in alla intii maaragtay faksi ka shaqaynaysa yahuuddii way timaaday xasan sheekhada wuxuu ka qaylina wuxuu leeyahay meesha la yidhaahdo waqooyi galbeed yahuudaa timido leeyahy xasan asagaa uga horreeyey yahuud asagaa keenay meesha la yidhahdo xalane xalanay joogeen fikr fikirkay dhiibayeen dhaqan xumaday ay ku faafinayeen hoteeladay tagaan in yacni dumarka maaragtay ii sheeg ay bannaankuu soo baxaan dhaqanka ay leeyihiin dhaqankeenu dhaqan diimeed u ahaa dhaqan wuxuu ahay diinta maxamediyada iyo kitaabka iyo sunnada ku saraysan u ahaa in horta taa nagala tiro taa marka nagala tiro cagsigeeda dhaqamadii yurubta nagula faafiyo dhaqamadii yurubka ka dambe haddana maxaa imaanaya in adiga lagu addoonsado oo meesha la yimaado la dego lagaa tiro badso sida falastiin loogu duulay markii lagu duulay gasul fikriya loo isticmaalay waa la dhex degay waxaa timid in guriga laga gato in beerta laga gato in maaragtay walaalnimada dadnimada isjaceylka wadaagga in lagu yidhaahdo kaalinka shidaalka la qoto dahabka lagala baxo lagala baxo bad laga qoto dhexdeeda dahabka shidaalka laga qodo banaanka laga qoto waxaasoo dhan adiga aad marti ka naqato beri ka maalin addoonsi gumaysi dadnimo xumo diintii oo baaba'day waxyaabahaasoo dhan maysan kuwaysa waxaan leenaha marka taasi inta aysan imaanin wayba taagan tahaye intaysan wada dhaqan gelin war dadka gobolka shabeellaha dhexe oo bariga shabeellaha dhexe jooga waxaan idin leenaha ka faa'iideysta oo ragga walaalihiin oo idin yimiday oo mujaahidiinta ah garab iyo gacal iyo dadnimo iyo diin ha loogu kaalmeeyo abgaalaa tihiin dadki wax dhiibka lagu sheego sayd maxamed cabdullahi xasan intuu diinkan usoo dagaalamaya oo sheegaa tihiin inaad dadkana u loogtiin oo maarata wax u qabatiin nabadgelyo ko horta laydinka helo kadibna aad diinkiina waay waxa ay rabaan inay raayadda tawxiidka kor naqatee waxaad ku dhalateenna waa diin waxaad ku nooleedeenna waa diin dad diimadan ahaadeene inaad garab siisiin oo aad dhinac istaagtiin intaasaan idinkula talinaya biidn illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa mahad iska leh marka hore naga dhiga dad muslimiina ilaahay baan u mahad celinaynaa mahad meelay ku bilaabatay meelay ku dhammaata lahayn alxamdulilahi ilaahay mahaddaa iskale taas ka bacdi beryahan gobolka shabeellada dhexe gaaladu ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa ku jebiyey dhacdadii hadda shalay ahayd oo ka dhacday degmada warsheeq ilaahay subxaanahu wa tacaalaa murtadiinta ilaahay waa ku jebiyey si xun bay u jabeen ilaahay ana jebiyey sayuhdamu ljamcu wayuwalluuna addubur faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahaddaa iskale mujaahidiinta u hiiliyey cadowga ka jebiyey baaba ka dhigay ummaddaas nimankaas murtadiinta ah dal iyo dad iyo deeq iyo diinba way ku tunteen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qur-aankiisana wuxuu ku leeyahay
inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun qur-aankan ilaahay baa soo dejiyey asagaan ilaalinaya murtad iyo maraykan iyo yuhuud iyo bakhtiyoo dhan iyo reer galbeedoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxba ka qaadi maayo diinkiisa dad ilaahay diintan dadaa u yimiday ilaahay baa u keenay bisabab in ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi iyo sharaf ay ku helaan muslimiintana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxyaalaha baadilka ah oo qurunka oo gaalad u soo meerisay ilaahay uga dulqaaday ilaahay baailaahaasaa mahad iskale waxaan leenaha marka nimayow hadda waa idinla siran tahay towbaa idin furan towbadaas marka inaad u timaadaan ilaahay u toobo keentaan mujaahidiinta iyo dadka muslimiintana ay arrintaas ay markaati ka noqdaan towbadana allah iskale allah loo toobo keenaa tuubuu ilallaahi ayaan leenahay ilaahay u toobo keena qabla an tamuutu taadan dhimana ka hor ilaahay u toobo keena meeshaad ku jirtiin meel fiican ma ahan in kitaabka ilaahay aad la dirirtaan ood kitaabka ilaahay colaadisaan oo kitaabka ilaahay mujaahidiinta ragga maanta dhidada iyo dhadiga u fadhiya iyo dhaxanta iyo kulaylkaad aragtay haddana maanta aad adigoo caloosha u shaqaysta ah oo asxaabuulyoom ah oo badar la cunay iyo jaad iyo waxaan waxba kaaga soo bixin iyo sigaar iyo taabuu iyo tubaaka iyo qalqallooc inaad shareecada ilaahay lagugula diro adoo haddana muslim sheegayna soomaaliya muslimnimadu ilaalinay u baahan tahay marka ridanimadaha laga toobo keeno ilaahay ha loo soo noqdo mujaahidiinta ha laysu dhiibo waxba idinka hadlay maayaan shalay aad dirirayseen nin walba markuu ka soo baxo nimankaas murtadiinta ah falka xumaay iyo waa cambaarey waaya nin walba marka intaad nooshahay waxaan anigu ku leeyahay dadka annaga odayaalan ka nahay xarakadaa nagu og inaan la hadalno oon bayaan u dirno waa nagula ogyahay waxaan idin leeyahay marka waraabaan nahay dhimashadiinna iyo baabi'ina annaga waana dhibaa adoo muslima ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun adigoo muslimiin aan isku dhimanina marka waxaan idin leeyahay meeshaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ma rabyo waxna ku falema ilaahay gaalana ma rabyo haddana inay gaaloobaan dadkuna ma rabyo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa gaalnimada ma rabyo walaa yardaa licibaadihi alkufra ma rabyo kufri raalli kama ahan marka waxaan idin leeyahay towba keena war ilaahay u soo noqda war isku xishooda war isfiiriya war saad u taalfiiri war bidinkuuma fayaabo war dharkuuma fayaabo war gafuurkuuma fayaabo war ilkahaaga fiiri war waxaad cunaysa fiiri war hooyadii aabbihii ku dhali saan kuuma dhalin saan kuguma talagelin haa dad badan aan soo dhoweynay wayna ku farxeen soo dhoweyntayna waa ku farxeen annaguna ilaahay toobadan u bandhignay ilaahay bay u toobo keeneen annaguna waa ku farxnay limaadaa qofka nabiga calayhi salatu wal waa iga cararaysin annaguna guntigaan idinkaga dheganahay inaan naar gashiino naar lagashiino diiday nabiga alayh salatu salam yaa waa arxamu raaximiin wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin marka hadda warkayga waxaan kusoo gebagabayhaa dadka degan gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay odayaashuna yay ka seexan arrintaas dadka hala wacyigeliyo dadkana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha lagu xiro gaala sideer waxay raadayso walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum saas waaye ilaa ay diintoora kaa raacden الإسلام سيري واستقي عزا وفخرا سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jilibleh iyo garadle wuxuu ahaa heshiis buuxa oo lakala dhex dhigay labada beelood ee walaalaha ah ee jilible iyo galadle waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool waxgaradka labada beelood iyo qaar ka mid ah beelaha kale ee dega gobolka heshiiskan labada beelood ee geeladleh iyo jilibleh ayay wilaayada islaamiga ah ee bakool u xil saartay guddi ka koobnaa culimmo waxgarad iyo ganacsato waxayna ugu dambayn gaareen xalkii la wada sugayey ugu horrayn waxaa munaasabadii gabagabada laga akhriyey bayaan ay ku midaysan yihiin dhammaan dhinacyada kale ah labada beelood guddiga iyo wilaayadda islaamiga ah ee bakool alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah amaa bacd may baan tusin ku akhriyi doonee bayaankii eelqooda hadeeri odayaashii oo nabadeynta ha ku bahayaanta ku akhriye ujeeddo heshiis laba beelood oo walaalo ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha geelidle iyo jilible oo ay horkacayaan malaaqiyada labada beelood kana dhacay wilaayada islaamiga ee gobolka bokool gaar ahaan deegaanka xiiray iyo dhaydhayle ee degmada tieglow socdayna muddo lix maalmood ah oo barbar socotay dowro diini ah shirkaas oo ay daadihinayeen guddiga ganacsatada ceelqooda iyo golaha nuqabada dhaqanku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo ay israafaysay wilaayada islaamiga ee bakool shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood oo sababay gacanka hadal dhimasho siddeed qof iyo sagaal nin oo dhaawac ah oo u kala dhashay labada beelood oo magacyadooda kale yihiin beesha geelidle sheekh cadow cabdiraxmaan sheekh cabdulle dhimasho isaaq aadan bashiir dhimasho maxamed macalin cabdiraxmaan xasan dhimasho aadan macalin barre isaaq dhimasho dhaawac caliyow xasan cabdow dhaawac ibraahin nuurey xaaji dhaawac maxamed ibraahin aadan dhaawac beesha jilible maxamed zeer isaaq maxamuud dhimasho xasan nuur shariif dhimasho cali nuur ibraahim xasan dhimasho maxamed ibraahim manuur dhimasho reegaaw caliyow towtow waa ninkii dhaawaciisa uu culus yahay cadow isaaq cabdow waa ninkii farta lugta ka go'day aadan caliyow cabdow mursal dhaawac isaaq cabdow madyarow weetey dhaawac cabdow maday aadan dhaawac cabdi maxamed aadan buule dhaawac wadahadal iyo falanqayn dheer kadib waxay ka heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexdhacay oo dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed lahaa dhanka dhimashada waxay ugu heshiiyeen sida tan qofkiiba boqol halaad oo geel ah oo noqonaysa siddeed boqol oo neef oo geel ah dhammaantood waaye labo waxaa la cafiyey boqolkiiba labaatan oo noqonaysa boqol iyo lixdan neef oo geel ah tirada geela soo hartay waa lix boqol iyo afartan neef oo geelah qiimaha lagu heshiiyey neefkiiba waa toddoba milyan shilin soomaali ah shan in loo horumariyo eheladii siddeedda qof ee la dilay min laba iyo toban neef oo geel ah oo u dhigmaysa siddeetan iyo afar milyan shilin soomaali ah laguna bixinayo muddo lix iyo toban maalmood gudahooda ah lix wakhtiga lagu bixinayo diyada inta dhiman oo lix oo ah lix bilood oo ka bilaabanaysa afarta bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya kuna eg kowda bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed hijiriya dhanka dhaawaca waxay ku heshiiyeen sidatan dadka dhaawacyadooda uu fudud yahay oo ah toddoba qof waxaa lagu xalinayaa isasaamax iyo is-xaalmarin iyo in loo duceeyo labo dadka dhaawacyadooda uu culus yahay oo kale ah reegow caliyow towtow waa ninkii dhaawaciisa ugu culusaa culus yahay ba cabdow isaaq cabdow waa ninka farta lugta ka go'day oo labadooda u dhashay beesha jilible in loo gudbiyo maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka burburka hantida waxay ku heshiiyeen sidan beesha geelidle in ay bixiyaan qiimaha qurbac ay dishay inay bixiyaan labo mootooyinkii labada ahaa ee habaduhu waxyeelaysay in malaaqiyada ay qaateen xilkooda saddex xoolihii lumay inta uu socday dagaalkii iyo in baadidooda la raadiyo wixii qof lagu helana isaga lagu qabsado dhanka dhaqanka waxay ku heshiiyeen sidan in deegaanada ay beelaha deriska mamnuuc ka yihiin ceel beer iyo deegaamayn cusub iyadoo aan wilaayada laga haysanin ogolaasho labo in nabadoonada labada beelood ay u xaliyaan khilaafaadka keeni kara gacanka hadalka si wada jira saddex waxaa loogu baaqayaa dhammaan dadka uu khuseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad daris wanaag iyo walaalnimo afar in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha daris ka yihiin shan in qofkii qof si kas ah u dila loo qisaaso ama loo mooroduugo lix in wixii dhexmara dadka deriska ah ay ula laabtaan shareecada islaamka toddobo in qofkii ku kaca falal ama hadallo keeni kara isku dhac sida aflagaado iyo wixii la mid ah uu la kulmi doono la xisaabtan adag sideed in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelaha lana dhaqangeliyo sagaal in dhulka daaqa ah uu ka dhexeeyo dhammaan muslimiinta ah fiiro gaar ah ciddii ku xadgudubta dhammaan qodobadan lagu heshiiyey in ay la kulmi doonto ciqaab adag oo waafaqsan shareecada islaamka saxiixiyaasha beesha jilible naqiib sheekh ibraahim cali dhaysane nabadoon xasan cali malaaq mustaf xasan macalin macalin ibraahim cali dacar macalin cabdulaahi yarow isxaaq macalin xuseen xasan macalin macalin cali isxaaq xasan isaaq khasaar cali aadan udugow xasan cabdi shiniyey yarow madciyow aadan xasan buule ibraahim xasan yarow aadan aadan keer saxiixa beesha geelidle nabadoon sheekh ibraahim xasan kobyare maxamed cali cabdi ibraahim ibraahim duub cabdi cali isaaq bootaan cali isxaaq cumar cali kuus cabdi isxaaq geedow xasan yarow xasan sulaymaan aadan qaadi isxaaq deerow cabdulle isxaaq aadan xasan macalin aadan xuseen xasan macalin cabdishe xasan maxamed macalin aadan aadan cali aadan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan ibraahim oo ah suldaanka guud ee beesha jirible alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wa sala allaahuma calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin owlan ilaahay ang mahadnagaan nacmooyin iyagoo fara badan ninka nacmeeya allang mahadnagaan walla koobo koro iyo meel ha ku bilaawatay iimailka dhammaadaas ang lahayn ilaahay mahadiis kadib ang mahadnagaane walaayadeenna islaamka oomay la raayusa maalaw moogun bahadaasingna ogdiin antanii la roogdi waalageeni abu cabdiraxmaan anka weynye sheekh cusmaan antanii la roogeen maalan may la raay walay hadda anta la roogige lii maalmoodanin maalantii lii hadaaninin ata ang malaya meelung laka suganaay may kale ang mahadnagaaneha akhyaartii lajinadii oo lamada eelqodo oo ka koobanayti oo arintan ha bilaawtay oo may la raay ilaa haddii geeka laka rooga ku dhammaada soo maalinta un hadda inta fadhiinani la roogaan ee walbadanna ku qiib qaadadeen iyoona may lenaa hamaassanyiin jazaakum allahu khayr ikhwaani intaas kadib meelun haddee walba may ka reebin hadale meel haddee boos ku banaanyimale haddee maylayka daray ana derdaar reerkun haddaase la ogi reer walaale ee wahaayan eelqodiliiska raay taarag dheera leyin ilaa hadda inta magi ada ku tabta adameerkasa ilaa jubbooyinka ilaa masekogameeli adaseeta isla degayin reer walaale ew reer iska jiidadaaw reer mayla raayuse inis abtirsadaaw ikhwaanii hadda waliyohay ya walaa inta kudhiyina loogi ana naftarkay anoo hadda zaminkoo dhowlay hadda meeli ya rooga ya maranta koy hiliskan yo oo wal khilaafaysan jaraan idaadoon hoosti oo marakoy intii kale meelun roogdona la meelun horhaan fadheer male tangoo dheebila lahayo ilaahay mahani naga la lahayo maylana haddi kureed khilaaf oo reerkun ku dhahay un inta nkooyan ilaahay maninga dir ilaahay may ku baryaaneha ini reerkun iradio ini ilaahay iska rog ikhwaanii may buu aha hadda ol wal faa'iidaa laka halaw male sidaasan ogdiin dhammaantin may ogdiina wal faa'iidaa laka halaw nin lahayn hadda baaba ahantiyeed hadda maalmoodu inta la fadhiyo walaa hanti ee ka baabaadi hadda ikhwaanii hay ka fikroy hantada meelkalena may ku sheegna isanlay lisiin ku gaadohay wala dhammadaawna isanlayo yaa hadeed hadda tamay haddan tilika sheegay tii horor i dhatan siyeed gofood oo dile iyo sagaal gofood oo dhaawace ma aha ikhwaani taas nasiib dormaa marka maylika hale ay hadigeeka dhulku gaadi ayna dhulliin gaadi walaaley yaa wal taakadoo dhonglang la sii mase lukugaadi walaaley ikhwaani may dardaarmay ilaahay hee ku obsadoy ilaahaygeena abuuri ku obsaneen ilaahay hee ku obsadoy ilaahay hee ku obsadoy diintaha angnagadoy haddii diinteegoona angnaganna ilaahageen ku obsanna walaaltawaan abaartanga nahayt xoolagiya baahan dadkiya baahan abaartanga dadhayt haddee colaaninka darsami faraagenga kala koynen haddee musiibadii teeganta ikhwaani may dardaaramey marka lan walba anta kooy ilankina dhigawba ini maskantiis fikro caqli jey fikir war walaahay dagaalimo horta maylaka hale ilaa laka dhamada maylaka hale ilaa laka shaldheerada maylaka hale dadkii lankasta hadalaay dhegasen may lahaayeen abtii aysan isla dhalan abtii aysan isla dhalan beenga ka sheegayna mase runtiyo sahaw rungu abtii aysan walanhaynanta miyaalan warnamiyaw ilaahay ha ku obsadoy ilaahay hee annagadoy nidaamkii muslimnimadii hee hanagoy walaalnimadii hee hanagoy cashiirnimadii hee hanagoy daras hee haadoy hee walaalowoy lan walba galanta isqobsada jasaakum allahu khayr ilaahay annaganeen ilaahay an tawba sheegnen walidhihi ilaahay may weydiisadaana ilaahay inay noo dhaaf arrantugna ilaahay may weydiisadaana ini ilaahay haninka nag ilaahay may weydiisadaana umadung umad walaale dhaladii ahaayeen ilaahay ini qalbijo ilaahay iska dum iridyo ini ilaahay iska ruu jasaakum allahu khayr warka intaasaa ka gaabaya assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay malaaqa beesha garadleh malaaq ibraahim kabayare bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال ولن وعدي الله أني أنفع ولن واني الله أني أنفع ولي ولا الهما يفدي ولن شيء الله أني أنفع ولي تلبحين تانو أ ورقد بك قرنين ولسين آخري ما يبهاي تين تلبحين تاسي lan alla oo lan muslum e kasindilu oo lamaadan beelood kumad eh muslimiinta dhanba saase ilaahay subxaana wa tacaala kitaab sheeah inay hadda kubaada liinku akhiyaareene lankaasay lidilaw lan kasta oo lan muslum e bilaa sabab lan indilu oo waana beeloogun kumad e may baha ballan qaadnay ini lidilaw lanka suge liinka geeridaanna liinqarayaanna heblow ahaa ilaahi ra waana lahaqobada waana la qisaasi doono ilaahay subxaana wa tacaala kitaab jey sadaqaba lu waafajii doono un saasaaska ranay mani la qabtaana akhyaaray allah siin barakaayo insha allahu tacaala waqtaga isku gaaban ma dheeraayo doon siyeed qofa la dili heshiis iyo liinfadhay sagaal qofna dhaawaca uya dhiigasin walaalayaal walaagaas walhunga ilaahay subxaana wa tacaala intaanoo ka reebo walhunga walaayo ilaahay subxaana wa tacaala hanoo afjaro hadda kubaad alla mahni innagu walaalayaal lanka muslunka ee mayl ku faday ini isu xisaabtamo lanka muslunka ee mayl faday ini adduunyada roogo dhamman ini isu xisaabtamo wali bariyay qobado doono ka xisaabtamoo la fadee lamba camal sheymayb waa suubsadooy adduunye mal roogaaw wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda soo xiray labada beelood ee heshiiska la kala dhex dhigay ee geladleh iyo jilbilana la dardaarmay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الحمد لله أولا إلهي أغمها النغان نعموين فرح بدن لن حسابي كرنا لن كيسك ديون كنوغو ترنتيو الله أس نعمة أس فرح بدن لن نسي أغمها النغان bacdallaahi mayn mahadnagay golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee bakool hogaamiyaha shariif isaaq iyo dadkii garboojo haayan oo malaag abu kuranka wiinaay oo maslahadan hadda la deeri on dhul jiifan bacdallaahi way ballanaa jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay miisaankiin hasanaadka siinka kaba may kale on mahadnagay bacdallaahi guddigii ka koobanaay eelqode asharaafka jarti oo runtii habadjoojintii iyo culaasidii iyo dagaalkii waddankunku socdi iyo mayu ahaa haaladii aadin haayna haska dhahrideen on diyaar garooween nafti on guureen wilaayadii maana garabka siiday jazaahumullahu khayra jazaa yoona way ballanaa sabab annagadii habadi socoti joojintiya jazaakumullahu khayra jazaa walana baale eelqoda oo geydhi afargamaas iyo howlooy wardheera odayaalsha walgorodjo walmaawdiinjo ganacsatadii oo dhammaan isku duubanyin yoona may waa khalaafkii hadha galay shaydaan sababan haay umutun dembegaya ma galnee dadku mid awaa oo shayaadiin ee munaafiqiin eh yo dembugun galan yoona qaabkii linku gudun faday laxan liifadi intan araj iifeen yoona way ballana jazaakumullahu khayra jazaa intaas markeenanku gudub walaalayaal kolley odayaalkii hadleen culummadii hadali mas-uuliintii hadleen nuqabadii hadleen suldaankii guuda hadali wal hadale hadda dhiman waabjaroob aslan daadan roogduba odaygii beeta hadallay kolley insha allahu taala dardaarlay dhiman walkalma dhiman dardaarto odayaalka dardaarmeele walka daraan maylaa ree wali adaliyaabta walaalkaanka weeriya dharjare dadkun ayaalgoodi laree dadkun daddhaladiu dad marka dhaqan iyo islaamnimo iyo dhalasho iyo diin iyo derisnimo war kasta bani aadan kudhahay fadi kudhahayan meelan shalgo hayaan ma gordaano walaalayaalow aan hal su-aala may warsada faday eelgoda eelgoda hadda dadka roogayaa su-aalas warsadee dadka aan roognana dheegi doonaan insha allahu tacaala walaalayaalow haddii sanaatiin reer eelqode ilaahay mayna siyay nabad ammaan barwaaqo yaa ilaahayna sii ku dhaqanka shareecada islaamka haddii jaahiligii qablal islaam isan isdagaalo waayteen oon arlaadu raroogi jirnay eelqodii dagaalamay isha suuqii weligaanama dheegi taariikh geeko geeko oo talyaani ka hor haada jartay la sheega odayaalku waa yeelada shisheegayaan dheegi jirnay may sheenahaay in yeeda oo mujaahidiintii dhatinka jaraan kitaabka ilaahay laiska maamulaaw shareecada islaamka laka dhagamaaw gaalo lala dagaalamaaw jihaadkii furunye adow ilaahay lala dagaalamaayo in isan dhatin haskanaga tanoo dagaalantaan ma sheenohay waa su-aal dadkii la arjaray banu israa'iil ama yahuud langordaay markii ha ka degi kitaabkii yoo la sii oo may wahaa hanuunkii iyo xaqii ingadaadii kadib yaa hoskanagada in isdhammaayaan saasa nagadaane sifadaasa waa dhadaane yaa kheere kitaabka ilaahay nin dornya kitaabka ilaahay lan ku ay hadaw jare kitaabka ilaahay unu dhan cadaalad manin aha ilaahay maa nin dejine may halawsan nasiib darrada iyo takoorto siinka dhiidi to saqaal isiyeed ama digil iyo marafle ka dhiidi maa welige halsina gudaantiye iyo may dileena gacmooyinka dileena oo gaala an dilna tumun qof siyeed hadda bahaaliyan ee laku hadlaay ilama qof oo sanadkii hore ahayd iska dar meegaw tumun qof aa qara jirta may ka maqanyo may ka dhimadaan yaa khiyaare walahi ka dhimadaan isagana ma gordaasaan unuuna ma gordaan tumun qof oo boqolow ee muslimiin ee la dili halsina gudaantise ama asbuuc gudaanti siyeed qof la dili may dhihi may may allaawe lan hadda dhulkun ana lahaayo qabiilkun oo qobsaday oo haaysad arawna ma aragna lan sheekhsay ahaa baadoo beerteel oo haaysada gurawna ma aragna keliya may lahay tahinsa iyo aryahayo fiiri inta nagati jidko inta maraha ka guuri inka guurto iyo arya anoo seeto inta marka may larahaysa iyo ari wal an haayna geeka la taabado koro la sheegi mal argo yaa muslimiin may noo marahayta alaysa minkum rajulun rashiid dad aqlo leh oo gorod leh mihidina ilahaysan ka dhaariye walaa qaar kumida eebtulkuishooda faylan markii si dahaadu aan eelgooda soo hortaysaan suruma lahadlaw markoo tijeeglo hayd markoo darbaas ahayd haddana may ahaa meelun laaraw hiiray iyo dhaydhaylo iyo roogi ka horna isaga intaaso jeer ha fadheetaan arrantun markuun may la raayi xoolo yo ka beelan aakhara yo ka beelan owlaad yo ka beelan bilaantinga ka garoobowti gabroysana dhalan owlaadinga ka aqoontowti walgeek isna natiije ama faa'iida ku deertaan mal argaw mayna artana lang alla lankii eelgoda eh dhibaato jeysada oo eelgoda dhatis lang addilo maqaryaana waan haqobadaana waan wal qisaase hooba owliyaa dambka qisaas mafada maala gaade aroon beertisa lahagade wal hamooro duugamayna akhyaarey arrintaas ballan noo eta intaas markaan ku guda walaalayaal guud ahaan heshiiskii odayaalkii hadeeran bayaankii huqornaay haddii un anigu ilaahay islaamiga ahe bakool may diyaaran anahay una siin kula shaqayn waana garabna siin kanagana waana siila fulin marka insha allahu tacaalaa ilaahay hogaansama ilaahay intoo busheena eel qadow ilaahay intoo busheen eel qadow ilaahay intoo busheen dunuuba la gali marka may wahaa macsiyi la gali jazaakum allahu khayra jazaa odayaalkan walan ballan qaaden lankii walhannaga in manaa laha qobodoo samadoonjay lahan qobodoo may laraay usigii laha sheena shariicada islaamka laha horsuru maxkamada laha saara hal qof oo la diliya warkunaha gabagabaa walaa an warqad laka ugoore walma taraayan idaacad laha karadhiy haliini allahu akbar iskaba boorin walma taraayan wala wal taro maad wala halka ka jar ilaahay inin sheegi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab haddii dhisan aqli latiin ilaahay may baliya may ka jaraheen maslahadin in nololin ka jarta in lanlaqisaasoo la dil siyeed qofa batay siyeed kun qof dilsho maharafane hooblan koole lihir baagada fadi ilaah idin shay oo la dil maana jazaakum allahu khayra jazaa odayaalka maylanku baahanyaa warqadana ka qornaaytay in nabada deersidan meelooylanka talagale eal garaslanka bilaaw ilaa eeridon ilaa gudu ilaa dhulkan dhon inha ka wareegatan ummatan maana la hadaloo lan sheego lagu caygeliyo jazaakum allahu khayra jazaa kelimada intaasaa ka koobaana guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى